Maxkamadda Ciidamada Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay shan nin oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen al-shabaab gudaha magaalada Boosaaso. Maxkamadda ayaa ku eedeysay dhalinyarada inay ka dambeeyeen dilal horey looga geystay mas'uuliyiin ka tirsanaa maamulka Puntland. Nuur Xasan Nuur ayaa khadka taleefanka ee Boosaaso kula xiriiray guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland, Korneyl Cabdifaatix Xaaji Aadan.
Waxaa xukun dil ah lagu fuliyey shan ka mid ah shan ka mid ah gacan ku dhiiglayaasha amniyaadka ururka al-shabaab ee argagixisada gaar ahaan qaybta gobolka bari kuwaasoo lagu soo eedeynayay inay dileen oo diraal ku ah maxkamadda hootada ka xirtay allahu naxariista gaashaanle sare taliyihi ku-xigeenka ciidanka booliska iyo xereeryihii guud ee ciidamada qalabka sida xasan furdiye cabdigen xasan furdiye iyo agaasimihii madaxtooyada puntland sidoo kale oo bariya markaa sagaal iyo tobankii bishii labada kun iyo soddobiyo toban baa maxkamadda darajada koowaad ee shanta koowaad waxay ku xukuntay dib soogasha ah sagaal iyo tobankii bishii saddexaad laba kun iyo soddobiyo tobanna maxkamadda sare ee dhexfaanka toddobadii shan ka mid a waxay ku xukuntay dib soogasha ah labana waxay ku xukuntay xabsidaain bukaari maantayna waa la fuliyey shantii baa la fuliyey maantana waxaa maxkamadda waxaa la fuliyey shantii waa gartay marka muuqaalo ay maxkamadda baahisay ayaa muujinayay in hal ka mid ah un uu qirtay marka inta kale ma qirteen inay dembiga galeen anagu de hal mid hal mid kamida ma aanan baahin anagu de garsoor baa nahay waxaan waxaa qiranaya markhaatiis ilaa saddex bay ahaayeen maxkamadda nama baahine kuwa gobolka iyo amniya annaga marka horaan nooga keena marka waa ay qirteen maxkamadda horteedana ka qirteen kuwa aan qiranna iyo markhaati ku ahaana
ma heleen marka looyaro u dooday mise inta aad qol isku soo xirteen aad boobsiiseen oo aad xukunteen cornel anagu looyaro la-aan sharcigu wuxuu qabaa inuusan boobsuli karin xukunkuna ma dhaco haddaan looyar uusan adeysanigu shan sano oo xariga wixii ka badan maalin kastana saxaafadda waa ka sheegnaa annagoo saxaafadda ka sheegayno le dadka racfaan baa u furan waxaa la yidhahdaa haddana racfaankii waana loo diiday waana ku adkeeyey iyo jaefooyin noocaasa annagu waxaan racfaanka u furnaa inaan xukunka iyaga cid kal cid allaale ciddii aan ku qanacsanayn inay racfaan ka qaadato maxkamad sare la aado qareemadu shan qareen baa marka dambe loo qabtay markii hore saddex qareen bay lahaayeen wax qol lagu xiro iyo wax halkii lagu xiro ma jireen wax meediyahaas aan soo dhignahoo iyagoo toos loo sudaayay baa jira cornel cabdifatax waalidiinta dhalinyaradan dhalay waxa ay sheegeen in aysan helin wiilashooda cadaalad ku filan in aysan jirin caddaymo marka adigu ma heshay markhaatiyaal cad oo arrintaasi caddaynaya aniga horta racfaanka waxaa laga qaatay waxa weeye waa durid la idurayo oo xukunka la duray oo la yidhi kuma qanacsanin ayaduna maaha shaqaday ka mid tahay in racfaan ama xeerada iga qaato ama qareebka yeelasanayaasha marka anigu haddii aan aysan iga helin maxkamadii sare xukunkii waa ay gashay waxay ku xukuntay dil soogasho ah kuwana xabsi daa'im bay ku xukuntay waalidiinta laftigooda maxkamadda sare tegey laftigooda qareemada qabsaday laftigooda doodayey laftigooda adkaayey ise waxu dhacayeen goobjoogna waa ay ka ahaayeen aabayaashood maxkamaddana waana la fadhiyeen tandarjoodka waana waa fadhiyeen midda sarena waa fadhiyeen arrintani maxay ka tari kartaa amniga magaalada boosaaso arrintan cidna loogu danayn maayo qofna ugu danayn maayo lakin waxa la walakum fil qisaasi xayaati ya ululbaab waa la qisaasaya qofka qof dila oo qof muslima dila waa la qisaasaya waana la dilayaa dad bay laayeen oo ay dileen ma aha keliya in anagu aan ama boosaaso u dananayno ama aan sisamu danayno kaasina waxa uu ahaa cornel cabdixaf cabdifaatix xaaji aadan oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland oo u waramayey wariyahayaga nuur xasan nuur